baryahan waxaan ka maqlayay meediyaha in kismaayo kale la xiray oo aanay diyuuraduhu tegi karin iyadoo la leeyahay ilaa lix iyo labaatanka bisha laga gaarayo diyuurada ma tegi karto waxaan rabaa in aan shacabka soomaaliyeed u sheego inaanay jirin wax ofishala oo ka soo baxay dowladda soomaaliya iyo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo xadidaya diyuuradaha u duulaya kismaayo wax walba waa caadi waxaa jira keliya directif ama amar ka soo baxay dowladda soomaaliya oo ku amraya diyuuradahaasi in ay afar iyo labaatan saac ka hor inta aanay aadin kismaayo ay soo codsadaan fasax waana wax caadiya adduunka way ka dhacdaa janalka caalamiga ayaan marnay bailotiska adduunkana waan isla fahanay kood layskula xiriira ayaa jira janalkii saxdaha ayayna dowladda soomaaliya u martay waana wax normal oo caadi ah marka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in aanay jirin wax xanibaada oo saaran kismaayo inaanay jirin diyuurado badan ayaa sidaasoo kale u soo codsaday oo brosijarkii loo jeexay iyo awaamirtii ka soo baxday dowladda soo buuxiyey iyaguna fasax ayay heleen si normal ayayna kismaayo ugu duuleen marka wax xadidaada oo xiritaana ma jiraan